sida runtaa anigu shakhsiyan markaan arinta aan maqleen horta anigu run ahaan aad baan u mabsuuday waxaan u mabsuudaya waa maxay waxa weeye dalka kani etoobiya iyo dalka kani eritrea dhibaatooyin waaweyn baa dhex yaallay colaad baa dhex taallay dhibaatooyin dhaqaalaa dhex yaallay dhibaatooyin dagaal baa dhex yaallay waxaa marka maanta ay si dhib yar u dhammaatay ee labadii madaxweyne ay degdeg u kala tegeen labadii dal ee waxyaabo aan laga filaynin ay dhaqso u wada saxeexeen horta dee waa waxa u yimiday gobolka gobolku nabad buu u baahan yahay waxaa la daadegtay dhibaato waaya cumar shirdoon dad badan baa walaac muujinaya oo reer jabuutiya oo le jabuuti iyo eritreya waa taa colaadu dhex taallo ee khilaafka xagga soodinta ma wanaagsana in dusheeda lagu heshiiyo waa inay jabuutina qayb ka noqota heshiiska maadaama la ogyahay cilaaqaadka wanaagsan ee u dhexeeya jabuuti iyo etoobiya sideed u aragta arrintaa saamayn intee leeg baanay ku yeelan karta jabuutiyan heshiisyadan dhex maraya etoobiya iyo eritreya wallaahi sida runta ah ee heshiiskan labada dal etoobiya eritreya dhex maray waa wax danahooda u wanaagsan innaka dhibaatooyin noomale laakiin iminka ahaan mandaqadan waxaa ka socda jabuuti iyo etoobiya iyo eritrea waa inta isugu dhow marka jabuuti waxay leedahay madax waxay leedahay barisdaan cilaaqaad wanaagsan etoobiya la lahaa eritrea inkastoo ay dhibaatayrin dhex taallay haddana etoobiya haddana waxaa noo socotay cilaaqaad aad wanaagsan marka arrimaha mandaqadan ka socda ee saddexdaa gobol si gaar ahaana uga socdana inuu madaxweynaha jabuuti ka maqnaada maaha waa inuu de mataqaanaa wixii looga baahan yahay ee isaguna waaye arag uu leeyahay ee ma garanaysaa meesha uu ka arkayo inuu ku darsado de waa iska waajib baan leeyahay qolyaha qaarkood waxay tilmaamayaan in ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu yahay shakhsi aan la saadaalin karin Eritrea imika heshiisyadii ganacsiga isticmaalkii dikada casab Soomaaliya looga u tagay iyadana sidoo kale heshiisyo xagga dikadaha sideed u aragtaa arrimahaas uu dhaqaalihii Djibouti saameyn ma ku yeelan karaan waa albaab weligiiba u jiri jiray Ethiopia oo halkan ay cusub marayeen laakiin maantan xadhiga ka xidhayaana aan uma malanayo inay albaabka ka xidhaya inay dhacayso uma malanayo Djibouti sidaa un bay iska ahaan maxay tahay sababta aad u leedahay Ethiopia ka maarmi mayso marinkan Djibouti sida runta ah Ethiopia kama maarmayso Mareykan Djibouti waxayna uga maarmeen Djibouti waa meel nabada waa meel ay adduunyada nimankii ugu waaweynaaye ee ugu tafawaaweynayna ay joogaan oo militaarkoodina joogo oo maxaan ku dhahay caqligoodii iyo fikradoodii iyo siyaasadoodiina ay joogto meeshana de waa meel nabada cid walibana waxay doonaysaa inay nabad ahaato gaaladu way doonayaan annaku waan doonaynaa Ethiopia way doonaysaa sidaa daraaddeed buu dariiqani ugu furan yahay ay waxna ka waaridi kartaa waxna ay ka qaadan kartaa waxna ay ka diri kartaa